bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhduna ay ku astaysan tahay labaatanka bisha disembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan munaasabado kala duwan oo lagu xusayay aasaaskii ciidanka booliska soomaaliyeed oo ay kasoo wareegatay kow iyo toddobaatan sano ayaa maanta waxay siyaabo kala duwani kaga dhaceen qaybo ka mid a magaalooyinka dalka soomaaliya iyadoona munaasabada midda ugu weyn ee ka dhacday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya uu kala qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kumanaan ka tirsan cutubyada ciidamada booliska soomaaliyeed kuwaasoo gaardagacyaar kusoo bandhigay barxadda dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye socdaalka madaxweynaha uu kaga qaybgalayay gaardakaciyaarkan ayaa waxaa ku helinayay afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo kusimaha taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal gasgas waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed ee saaka kusoo bandhigay gaardakaciyaarka dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye qaadashada salaanta kadib ayaa waxa ay guda galeen ciidamadii booliska soomaaliyeed ee goobtaasi ku sugnaa gaardakacayaar halkaasi ay kusoo bandhigayeen iyadoona ay goobta ku sugnaayeen shacab aad u fara badan kuwaasoo usoo daawasho tegay ka qaybgalka munaasabada koo iyo toddobaatan sannada guuradii kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka booliska soomaaliyeed ee ku astaysneed kun sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii labaatankii bishii disembar waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed ay si wada jira kaga hadleen howlka dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ahmiyadda uu leeyahay ay leedahay maalintani ku aadan labaatanka disembar ee ah xilligii aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed oo ah ciidankii ugu horreeyey ee loo aasaasay dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo goobta hadal ka jeediyay ayaa waxa uu ku nunuuxsaday sida lama huraanka ay u tahay in dowladda federaalk ay kaga go-an tahay ilaalinta xuquuqda ciidamada booliska soomaaliyeed ayagana looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka iyo sidoo kale soo celinta kala dambayntii dalka ka jirtay maadaama dalka uu soo maray burbur iyo foodo aad u fara badan xiliyo kala duwan ay soo shaqaynayeen ciidamada booliska soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku ammaanay saraakiisha ciidamada booliska soomaaliya sida ay ugu heegan yihiin dagaalanka iyo sidoo kale nabadeynta gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo ciidamada muddooyinkii lasoo dhaafay laga dareemayay saasaan ku aadan soo celinta nabadda iyo kala dambeynta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ee qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya jenaraal qaasim oo kula hadlay warbaahinta dugsiga tababarka gudihiisa ayaa waxa uu ka warbixiyey ahmiyadda maalintan ee u leedahay ciidanka booliska soomaaliya asigoona sidoo kale u diray hambalyo ku aadan aasaaskii ciidanka booliska soomaaliyeed oo ay kasoo wareegatay kow iyo toddobaatan sano
laga bilaabo janannada saraakiisha sarsare saraakiisha dhexe alifleyda dableyda iyo xaasaskoodii carruurtooda meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo maanta waxay ahayd sannad guuradii toddobaatan iyo koowaad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ahayd wax sannad guuro ah ama aas-aasa oo soomaaliya ay leedahay middii ugu horraysay taasoo aan dhihi kara waa mid lagu faani karo aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ka da'wan yahay wax kasta ayadoon calanna jirin xorriyadana jirin maamulna jirin waxna aysan jirin ayaa ciidanka booliiska soomaaliyeed uu jiray hadda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo sidoo kale munaasabado kala duwan ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya aynu ku horeyna magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka galmudug munaasabada uu soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday dugsi garoonka kubadda cagta ee cabdulaahi ciise halkaasoo uu kala qaybgalay madaxweynaha maamulkaasi cabdi xasan cawaale qaybdiida boqolaal ka tirsan ciidamada maamulkaasi gaar ahaan kuwa booliska kuwaasoo gaardagacyaar kusoo bandhigay halkaasi waxaana sidoo kale madasha goobjoog ka ahaa badi xukuumadda maamulka galmudug iyo xildhibaanada baarlamaanka maamul cabdi xasan cawaale qaybdiid oo goobta ka hadlaya waxa uu tilmaamay in boolis la-aan aysan waxba jiri lahayn sidoo kalena ciidan uuna aasaasmi lahayn waxa uuna tilmaamay in ciidanka booliska soomaaliyeed uu yahay ciidankii ugu horreeyay ee laga aasaasay dalka soomaaliya cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa tilmaamay in ahmiyad gaara uu leeyahay ciidanka booliska soomaaliyeed dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxa uuna tilmaamay haddii ciidamadan aan laga qayb qaadan dib u dhiskooda iyo sidoo kale qalabeyntooda aysan dalka uusan noqonaynin mid ammaan ah waxa uuna cabdi xasan cawaale qaybdiid hambalyo ku aadan munaasabada u diray dhammaan ciidamada booliska soomaaliyeed iyo guud ahaanba ciidamada qalabka sida dhanka kalena maamulka puntland deegaanadiisa ayaa waxaa si weyn looga xusay munaasabadan iyadoona magaalooyinka gaalkacyo boosaaso garoowe ay si isku mid ah kaga dhacday munaasabada xuska ku aadan labaatanka disembar oo ku astaysan ko iyo toddobaatan sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka booliska soomaaliyeed magaalooyinka baydhabo iyo sidoo kale hiira beledweyne ayaa si isku mid ah sidoo kale looga xusay munaasabadan iyadoona sidoo kale mas-uuliyiinta maamulada goboladaasina ay tilmaameen in ay ugu hambalyeynayaan munaasabadan ciidanka booliska soomaaliyeed meel kastoo ay ku sugan yihiin halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa goordhow ka dhoofay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyagoona kusii jeeda dalkaasi jabuuti magaalo madaxdiisa jabuuti waxaana arrintani qayb ka tahay casuumaad uu ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhigiisa ismaaciil cumar geele madaxweynaha wadanka jabuuti dhanka kalena wararka laga helaya magaalada hargeysa ayaa waxa ay tilmaamayaan in garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport ee magaalada hargeysa oo ka dhoofay madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo kaasoona ku wajahan dalka jabuuti labada mas-uul gaaritaankooda jabuuti ayaa lagu sheegay casuumaad ay ka heleen madaxweynaha wadanka jabuuti kaasoona lagu madalsan yahay in wadahadalo ay kaga qayb galaan halkaasi kaasoona lagu sii ambaqaadayo wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo maamulka somalilan ee ka soconaya wadanka turkiga waxaana madaxweyne ismaaciil cumar geyle iyo labada mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka somalilan la tilmaamayaa in ay ku wada yeelan doonaan jabuuti wadahadallo labada dhinac waxaana kal hore ay aqbaleen casuumaadda ay ka heleen madaxweyne ismaaciil cumar geele madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa gaaray magaalada baraawe ee xarunta maamulkaasi waxaana la tilmaamay in halkaasi ay si aadan loogu soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo wafdi uu hogaaminayo gaaritaanka magaalada baraawe ayaa waxaa la tilmaamay inay kusoo aadaysa xilli dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan xubno ka tirsan xukuumaddiisa waxaana la filayaa in magaaladaasi uu u gaaray sida uu indhindhay lahaa xaaladda magaalada baraawe oo iyadu noqonayso dhowaan xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo maamulka muddada labada sana uu ku shaqay doono magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lama sheegin weli wax faahfaahinana lagama bixinin gaaritaanka magaalada baraawe uu ku gaaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan wixii kusoo kordhan wararka dambe ayaad kula socon doontaan haddii allaha awoodala laga helo wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna waxa ay tilmaamayaan in ay shaqaaqo ka dhalatay xerig ciidamada nabad sugidda maamulka gobolkaasi ay kula kaceen wariye ka tirsan wariyaasha ka howlgelaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan oo lagu magacaabo cismaan aadan careyso oo ka howlgeli jiray telefishinka somaali channel ayaa waxay arrintaasi dhalisay dibadbax rabshado wato oo ay dhigeen dadka ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolkaasi iyadoona rasaas ciidamada ay doonayeen inay ku kala eriyaan dadkii dibadbaxa sameynaya ay sababtay dhaawaca laba qof oo rayid ah waxaana la tilmaamay in labadaasi shaqsi la dhigay isbitaalka magaalada mid ka mid a dadkii ka qaybgalayay dibadbaxa oo magaciisa ka gaabsaday ayaa warbaahinta u sheegay shaqaaqada goobta ka dhacday iyo sidoo kale waxyeeladii soo gaartay dadkii dibadbaxayaasha dhigaya ee ciidamadu ay damceen in rasaasta ay ku kala eriyaan mudaaharaad aad iyo aad u weyn baa wuxuu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne kaasoo ay u sabab ahayd weriye cismaan aadan caray oo waraysi ka sii daayey tvga soomaali channel t v waraysigaas oo ku saabsanaa nin sheeganaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka hiiraan inuu yahay raaxeye isagoo kaas markaa wareysigii uu kasii daayey isla isagoo markaas uu jiray conferenskii khilaaf ka dhexeeyey dhalinyarada oo aan loo aqoonsadeen inuu yahay raaxaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan inuusan ahayn yaa jaanibkii kaleo kasoo horjeeday gudoomiyenimada ku haystay yaa waxay yidhaahdeen maadaama ninkaas aada usii dayso waraysi inuu gudoomiyihii gobolka hiiraan dhalinyarada u yahay aada usii daysay annagana ma raacsanin ninka ugu horeeya oo maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka sheeganaya cabdifitaax yidhi si cad ma la sii dayn karo waxaanan aanan ahayn magaca asaga markaa uu ka dhashay baahidooda iyo danahooda waxa ka shaqaynaya waxaanan ahayn waraysigooda lama sii dayn karo ciddii daysana waa xiraaya wuuna xiray ciidamada ammaanka ee maamulka gobolka hiiraan ayaana u muuqanaya kuwa haatan cadaadinaya warbaahinta ka howlgasha deegaanada gobolkaasi hiiraan iyadoona dhowaan la xasuusa sidoo kale wariyaal ka tirsan kuwa ka howlgala magaalada beledweyne ay tacadiyo kala kulmeen maamulka gobolka gaar ahaan kan degmada beledweyne ee gobolka xarunta gobolkaasi hiiraan warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh